فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida al-shabaab oo maraykanka kaga daba tagtay dalka kenya markii ay weerartay saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolka laamu wararkii ugu dambeeyey weerarkaasi iyo alkataa'ib oo baahisay ciidamada shabaabulmujaahidiin oo raayada ka dultaagay diyaaradaha maraykanka oo kuwo badan ay ku basbeeleen weerarkaasi maraykanka iyo kenya maxay ka yidhaahdeen weerarka ay la kulmeen ee argagaxa ku beeray nuuciisana horay aanan loo arag waxaan idiin soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey howlgalkaasi najaxay ee inqimaansiyiinta shabaabulmujaahidiin ugu daateen xero maraykanku ay ku lahaayeen gobolka laamu oo weligood aysan ku riyoon in halkaa lagu soo weerarayo dadka dhegaysta idaacadda alfurqaan oo weerarkan ka hadlay ayaan sidoo kale ku haynaa barnaamijka dhuuxa puntland oo xukun ku riday shan nin oo isugu jiray odayaal dhaqan iyo siyaasi wararkii ugu dambeeyey xukunka puntland ay riday ayaan tafaasiil idinkaga hayaa barnaamijka dhuuxa qodobadiisa caawa sidoo kale waxaa ka mid ah qaybta labaad nadwo diini ah oo jawaasiista looga hadlay oo lagu qabtay magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaad dhegaysan doontaan mid ka mid ah culimmada oo halkaa mowduuc xasaasi ah ka soo jeediyey ducaad la diyaariyey oo dooro loo soo gebagabeeyey ayaa munaasabadda loo qabtay waxa ay ku soo bandhigeen kelimaad kala duwan waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mid ah kelimaadkii munaasabaddan ay ka jeediyeen lix iyo toban arday oo wilaayada shabeellaha hoose u soo gebagabaysay dowro afar bilood socotay mu'asasada waxbarashada ee alxikma faraceeda jilib oo qabatay munaasabad lagu soo bandhigay arday ka qalin jibisay waxbarashada caafimaadka iyo kombyuutarka khudbada laga jeediyey munaasabaddaasi ayaana codod idinkaga haya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa aniga ayaa soo saaray oo idinla socsiinaya waa mar keliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan idin leenahay barnaamijka ayaan toos u gudageli doonnaa warka xasaasiga ah ee dhegta loo raaricinayo warbaahinta caalamkana si aad ah ay u hadalhaysay ayaan ku bilaabaya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa saaka aroortii weerar culus kula jarmaaday saldhig ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin gobolka laamu ee kenya mujaahidiinta waxa ay la wareegeen qaybo muhiim ah oo ka tirsan saldhigga muddo saacado ah ayuu howlgalkaasi socday diyaarado dhowr ah ayaa lagu gubay alkataa'ib waxa ay baahisay sawiro muujinaya howlgalka waxaana la arkaya ciidamada shabaabulmujaahidiin oo raayada towxiidka ka duultaagay diyaaradaha iyo saldhigga oo gubanaya dowladda kenya iyo maraykankaba waa ay ka hadleen weerarkaasi inkastoo ilaa iyo hadda ay ka meermeerayaan xaqiiqda dhabta inay ka hadlaan sarkaal u hadlay kenya waxa uu sheegay in dab uu ka kacay xaruntan ciidan ee la weeraray islamarkaana uu dab ka saameeyey qaybihii shidaalka xerada iyo diyaaradihii ku sugnaa gudaha xeradaasi wakaaladda wararka ee a b oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska kenya waxa ay sheegtay in weerarkan lagu burburiyey laba diyaaradood oo mid ay leedahay dowladda kenya diyaarad kalena ay leedahay dowladda maraykanka warbixintaas sidoo kale waxa ay sheegaysaa in laba diyaaradaha helikobtarada ah ee qumaatiga u kaca iyo dhowr gawaari oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka qaarkoodna ay casri ahaayeen lagu burburiyey weerarkaasi ka dhacay xerada military ee mandabay haddaba africom waxa ay qirtay in lasoo weeraray war saxaafaed kooban oo ay soo saarteen waxa ay ku xaqiijisay weerarkaasi haddaba waryaheena cabdifatax filbiin ayaan u daynayaa inta hartay oo macluumaad dheeraad ah ka haya weerarkaasi soona in indheeyey warbaahinta iyo wixii laga yirayba cabdifatax maxamed daahir waa bayaankii saddexaad ee ka soo baxa maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa lagu bilaabay kadib dagaal xooggan oo qaatay in ka badan toban saacadood oo ay mujaahidiintu si geesinimo ku dheehan tahay ula galeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga dhufaysyada adag lagu xayndaabay mandabay ee dalka kenya wuxuu maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ogaaday in ciidanka maraykanka ee degan saldhiggaasi dhabarka loo saaray khasaare lixaad leh lagana dilay in ka badan toddoba iyo toban askari iyada oo sidoo kalena weerarkaasi lagu dilay sagaal askari oo kenyaati ah intaasi kadib bayaanka ayaa waxa uu soo bandhigay cadadda dayuuradaha halkaasi lagu burburiyey waxaana lagu yidhi allah fadligii mujaahidiintu waxay sidoo kale burburiyeen toddoba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka iyo shan gaari oo ah kuwa ciidanka ah iyagoona qayb weyn oo ka mid ah saldhigga burburiyey islamarkaana dabqabadsiiyey mahad oo idilna waxay u sugnaatay allah oo keliya allahaas oo addoomihiisa u suurageliyey inay afka ciidda u daraan cadowgiisa bayaanku wuxuu soo bandhigay macluumaad badan waxaana lagu milicsaday hadaladii iskudhexyaaca ahaa ee iska hor imanayey ee maanta maraykanka ka soo baxayey waxaana uu bayaanku yidhi jawaabta iskudhexyaacsan ee taliska maraykanku uu ka bixiyey weerarka iyo iskudaygooda joogtada ah ee ay ku doonayaan inay ku inkiraan ahmiyadda saldhigga ciidamada badda ee maraykanku ku leeyihiin gacanka mandabay iyaga oo qaranaya muhiimadda uu leeyahay saldhiggaas oo kaalin istaraatiiji ah ka qaadanaya dagaalka dulmiga ah ee ay ku islaamka waa arrin bannaan ka timid oo ay cid walbaahi u caddaatay waxaadna ogaataan baa lagu yidhi maraykanka in daboolidda wax aanu cidna daah ka saarnayn iyo inaad madaxa ciidda ka ilaashataan aanay ku badbaadi doonin ciidankiinna ee bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa intaasi kadib waxa lagu yidhi mujaahidiintu waxay mar walbaahi si adag isaga sugaan xaqiiqooyinka ay soo bandhigayaan waxayna ku xoojiyaan caddaymo adag sidaa darteed taliska ciidamada maraykanka ee africom waxaa dusha ka saaran culayska ah in uu keeno caddaymo burinaya xogta ay mujaahidiintu baahiyeen bayaanku waxa uu muujiyey in dagaalkii maanta uu soo bandhigay itaaldarida ciidamada maraykanka waxaana lagu yidhi dagaalka xooggan ee tan iyo saaka socday iyo sida ciidamada maraykanku ugu guuldaraysteen inay ka hortagaan weerar ay soo qaadeen koox yar oo ka mid a halyeeyada muslimiinta ee sugan waxa uu caddayn u yahay awoodda xaqu iyo iimaanku u leeyahay inuu jabiyo baadilka kufriga ayaa lagu yidhi bayaanka oo intaasi sii raaciyey markii ay mujaahidiintu mudnaanta ugu horraysa ka dhigteen in maraykanka lagu weeraro saldhigyada adag ee uu dhufaysyada ku xayndaabay waxay saliibiyiinta fuliyada ah dhaqan ka dhigteen inay duqaymo wuxushnimo ah oo aanan kala sooc lahayn ay ku beegsadaan muslimiinta aanan hubaysnayn duqeeyaan tuulooyinka sidoo kalena dumarka iyo carruurta ku laayaan suuqyada iyo goobaha caafimaadka ee gebagabadii maxamed daahir oo bayaanka waxaa lagu soo gebagabeeyey goodi iyo fariin ku socota maraykanka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu allah idankii waxay sii wadi doonaan beegsiga soo duulayaasha maraykanka ilaa inta laga saarayo dhammaan dhulalka islaamka iyo ilaa inta ay ka joojinayaan taageerada indhola-aanta ah ee ay siinayaan maamulka yahuudda ee dulmiga ku haya ehelkeenna falastiin allah ayaa mawlaheenna ah isaga ayaana gargaaraheenna ah ayaa lagu soo afxiray bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale ee saxaafadda caalamka ayaa aad u hadal haysa dhacdadaasi walow ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan haddana waxa ay qirayaan oo ay qaran kari waayeen gaar ahaan warbaahinada reer galbeedka qaybo ka mid a khasaaraha iyo ee sida saldhiggaasi ay uga howlgaleen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ugu wacan sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo laga dheehanayay ee howlgalkii oo socda ciidamadii oo gubaya dayuuradaha calankii towxiidka oo kaga dhex taagay garoonka gudihiisa sidoo kale waxaa ra-yul caamka wax badan ka bedelay bayaanadii labada ahaa ee kan ka horeeyey ee maktabka horfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo saaray bayaanadaas oo ku qarnaa luqadaha carabiga iyo ingilishka sidoo kale baraha bulshada internetka ayaa iyaguna aad maanta looga hadalhayay oo dadku aragtiyo badan ay ka dhiibanayeen dhacdadan waxaanay ku soo aadaysaa iyada oo soddonkii bishii sebtembar ee sanadkii weerar aad u weyn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday xerada ciidamada maraykanka ee bilidogle waxaana filimkii laga soo saaray bilidogle gaar ahaana ay kasoo muuqdeen raggii howlgalkaasi fuliyey qayb ka ahaa kelimad uu jeediyey sheekh abuu cubayda fariin hanjabaad ah oo kulul oo ku socota maraykanka ayaana laga dheehanayay taasoo markii aad dhegaysataba ee ku tusaysay in aanan wax la biciisado ahayn in meel kastoo maraykan uu ku sugan yahay ay beegsato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ogaataan inuu xad leeyahay dulmigiinna xaddhaafka ah waxaan nahay rag dulliga aan qaadan dulmigana ka gubtoo ka dhiibiya waxbayay addoommaha ilaah noogu aargudine waxba yaan adduun layga siin ilintadaydiiye utuntayda waa heli haddaan iilka lay dhigine araraha intaan marahayay igu arkaayaane marun baan sidii aar libaax oodda soo jebine haddaba waxaan idinku baaqaynaa inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna inaad joojisaan tababarrada iyo taakulaynta aad u fidisaan dowladda riddada ah inaad sii daysaan maxaabiista muslimiinta ah ee aad dulmiga ku haysataan albaabadana u xirtaan saldhigyada militari ee dalka aad ka hirgeliseen iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee aad ku leedihiin soomaaliya dadkeennana aad ku dullaysataan inaad joojisaan boobka khayraadkeenna iyo la dirirka diinteenna inaad joojisaan taageeridda dowladaha duulaanka ku ah dalkeenna hormuudna ay ka yihiin ethoobiya kenya jabuuti iyo ugandha haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabi'i doonto ummadda islaamkana ay gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaalaa ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasrah humma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun maalin aad dulaysan tihiin ayaad ku baraarugi doontaan xaqiiqada ka jirta fagaaraha dagaalka kaasina wuxuu ahaa sheekh axmed cumar abuu cubayda iyo fariintii ugu dambaysay ee uu u diray maraykanka wahagaag weli kama aynaan bixin weerarka laamu oo aad loo hadalhayo weerarkan laamu lagu qaadayna maraykankuma aysan filayn in halkaasi looga daba tegi doono waxaana uu ku dhaliyey cabsi hor leh qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa arrinkan ka hadlay oo aragtidooda ka dhiibtay bismillaahi raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wsali allahu wslama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd haddii aan ka dhiibto fikirkayga oo ku biiriyo ra'yiga muslimiinta kale ee ina ka ra'yi dhiibanaysa horta runtii waxaan u mahad celinayaa allah subxaanau watacaalaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idaacadda islaamiga alfurqaan ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda ha weyneeyo tan labaad meeshaas la burburiyey oo xerada simba lagu magacaabay ee laama ku taala wadanka kenya runtii horta waxaan leenaha marka koowaad tani waxayna tusinaysaa in si kastoo isugu gadaamaan shubab waaweyn iyo xerya u qotaan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala junuuddiisa uu ku soo fasaxo inaa cid hor istaagi kartaa jirin taasi hortana tusinaysaa si kastoo ay isugu gadaamaan dowladaha ku soo duulay soomaaliya iyo dabadhilifyadooduna insha allah saa un bay noqonayaa taas waa midda koowaad midda labaad runtii waxay murugo ku tahay nimankii maanta meeshaas dhegta dhiga loogu daray hantidoodana la burburshay iyo dowladaha kale ee salabiyiintaay uga jiray hanqaltaaga uga jiray soomaaliya inay qabsadaan waxay ku tahay dhabarjab iyo weliba dowladda riddada ee fadhigeedu yahay xamar tan kale runtii waxayna xasuusinaysaa tani in ay u taagan yihiin mujaahidiinta bariga afrika mujaahidiinta bariga afrika xarakatu shabaal mujaahidiin inay u taagan yihiin in ay mar walba u taagan yihiin muslimiintana inay ka farxiyaan gaaladana ka nixiyaan tanina waxay ku soo aadaysaa kal hore haddaa january oo weerarkanoo kale ama ka daran uu ka dhacay oo wax ka badan konton salbiyiin iyo yuhuud isugu jirta ee mataqaana ay ee yuhuud iyo nasaare isugu jirta lagu dhagta dhiiga loogu daray fortin riverside ee kenya weliba caasimadda ilaahay baana ku mahadsan barnaamijkan wuxuu farxad u yahay muslimiinta wuxuuna naxdin iyo urkutaallo ku yahay munaafiqiinta iyo kuwa mataqaanaa shakiga diintooda laga geliyey marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaa cadowga ha jabiyo duulaanka soomaaliya lagu soo qaadana waxaan rajaynayaa inuu baabi'i doono sida ugu dhaqsaha badan tanina waxayna tusinaysaa in mataqaanaa aysan ku nasan doonin duwalka ku soo duulay soomaaliya oo dal muslima ah iyo dad muslima inaysan ku nasan doonin kuna cayshin doonin in ay mataqaana muslimiinta laayaan keliya laakiin loo aargudayo sidoo kale runtii waxay allaaqabowsi u tahay halkudhiggii ahaa qudus lama yuhuudaynayo markaa waxa weeye aad baan ugu mahad celinaynaa raggii halkaa ka qayb qaatay waxaana leeyahay shakhsiyadayda ilaahay subxana wa tacala shahaadadooda ha ka aqbalo raggii soo abaabulay oo arrintaas ka dambeeyana ilaahay dembigooda ha dhaafo shahaadada noloshooda ha ugu khatimo asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى مركة كوات وها أوحن بليننا دتك مسلمين تأسي عموما شي خصوصا إن شاء الله تعالى وها أوحن بليننا دتك مسلمين تأه خاصة مجاهدين تي أومانتا ورالكاس dhiirnimada iyo geesnimada ku jirta fuliyey insha allahu tacaala mujaahidiintaas waxaan leeyahay taqabal allahu shuhadaa'akum kuwii idinka shahiday ilaahi ha ka aqbalo shahaadadooda subxaana wa tacaala kuwii noolna ilaahay ha sugo subxaana wa tacaala ilaahay ha sugo ilaahay ha sugo ilaa cadowgaas dhib weyn gaarsiiyaan tan labaad weerarkan walaalayaha walaalka fariimo dhowr ay u xambaarsan yahay waxaa ka mid ah fariimahaas ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum lacalowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mithluh watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas walyaclam allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تنوات مجاهدين تس إن شاء الله تعالى وشعارك ذا أه وعجلت إليك ربي لترضى وعن لي هي ولا ليال أفلحت الوجوه وجزاكم الله عنا وعن أهل الإسلام خير الجزاء إما كو قال هذا الوري وما تساس راح سوقي أين وحن لي هي qubixat lwujuuh qubixat lwujuuh muslimiintaas waa u duceynayna insha allahu tacaala qof kasta muslin ah codkay maqleen waxaa uu baaqaya in u duceeyo muslimiintaas inuu duceeyo ilan waa wiilil yar oo ilmihii soomaalida ka mid ah kuwa maanta gaaladaas saas u farac badan saas u xasuuqay naftooda iyo xantidooda saas u baabiciyey marka loo duceeyo qof kasta muslin ah xaq ay kuleeyihin inuu duceeyo ducadana nebiga sal alla siduu sheegay dahri lhayb qofka walaalkaada meelahaas jooga haddii aad u duceysid ducadaas waxau dhowdahay in ilaahay aqbalo subxaana wa tacaala marka ha loo duceeyo walaalahaas insha allahu tacala ilaahay ha sugo ilaahay ha sugo ha loo duceeyo maraykanka oo kufaanaya in asiga yahay qofka ugu awood badan adduunkan insha allahu tacaala maanta waa ujeedan kam min fi'atin qaliila halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah tan labaad dadka muslimiinta ah oo mustadacfu liimaanka waxaan daliil ugu dhigaynaa waa u jeedaan maanta maraykankii si loo baabicinayo kenyaantigii soo baxaysay ladirirka iyo ladagaalanka diinta iyo islaamka iyo ehelkiis marka insha allahu tacaala ha ka shakinin cadowgan waa la baabicin doona waa laga rayn doonaa insha allahu tacaala yaa laga shakinin dadka muslimiinta ah yaqiin ha siyaadsadeen baaraka allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa idaacadda islaamiga halfurqaan shaqaalaheeda iyo dhammaan dadka muslimiinta ah waxaan halkan haddaan fikirkayga ka dhigto waxa weeyaan weerarka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga militari ee uu leeyahay maraykanka walaalayaal sidaan wadogsanay maraykanku waa cadowgeena koowaad ee islaamka waana ka maaragtay dadkeennii shacabka ahaa saa u baabiyey meel walbana markaa ku leynaya xoolaheennina markaa laayey marka maanta waxa weeyaan waxaa farxadaan soo koogi karan baa aniga haysta anoo markaa ka soo hadlaya gobolka sanaag magacayguna uu yahay abu mascuud aad iyo aad baan markaa aan u soo dhoweynayaa hambalya ayaan leehay dadka muslimiinta ah si gaara u salaamayaa madaxda mujaahidiinta ciidamada naftood warayaasha ee mujaahidiinta ee furiyey markaa weerarka ay maaragtay ku ay kaga farxinayaan dadka muslimiinta ah isla mar ahaantana maraykanka oo isu arkaa inaan ciis hortaagi kartaa jirin marka taariikh islaamka markaa u sohooyo taariikhda aad baan idin salaamayaa hambalyo ilaahay muslimiinta ha guuleeyay meelkastay joogaan ciidamada mujaahidiintana waan salaamayaa aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda ha ka aqbalo dadka muslimiinta ah ayaad ka farxiseen muslimka o dhan baa idinku farxaya qof kasta oo muslimna maanta weerarka aad qaadeen ee aad kaga farxiseen dadka muslimiinta ah ee cadowga markaa tusteen caalamka o dhan tusteen markaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala inaanu tamar lahayn cidda tamarta lena ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciidamadiisa ciidamada islaamka allaha guuleeyay meel kasta ay joogaan iyo meel kastoo ay ka dagaalamayaan dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay islaamka ah mujaahidiintaani garab siino meel kastoo aan joogno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum walaal magacaygu waa khaalid xasan oo jooga magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka gubta aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta jabka loo geystay ciidamada mareykanka ku sugan simba taas aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mujaahidiinta waxaan ku boorinayaa meel kastoo ay joogaan inay mareykanka si gaar aan u beegsadaan waxa ummadda jarjaray waa ayaga walaal wax ummadda qoribay waa mareykan wax dastuurkay wax daran dowladdu weerayso telefishinada waxaan hadaladooda buuxdhaafiyay waa awaamirtooda mareykanka soomaal garan insha allahu tacaala ilaahay hajibiyo gaalo way jabaysaa halasbar baan leeyahay insha allah
waxaanu leenahay ciidamada maraykanka iyo kuwa gaalada wax weliba ay gaaladan wadato dalkani joogo nooga baxa dalkeena nooga baxa annaga dan iyo waxaad noo wadaan ma lahan annagu waxaan nahay dad muslima dad muslimaan nahay annagu waxaan isku dhaqaynaa kitaabkeena ilaahay noo soo dejiyey ma rabno axkaam ridda ah ma rabno ma rabno wax weliba idinka aad dhoodhoobtaan aad diin ka dhigataan ma rabno annagu haddaan waxaan idin leenahay haddaad dalkeena kusii jirtaan shacabka soomaaliyeed haddaan aad dalkeena kusii jirtaan waxaad ka qaadi doontaan halaag iyo baaba maantana way idinku socotaa tani waa hadda wax bilow ah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idaacadda alfurqaan aad baan idin salaamaya dhammaantiin si aad noogala soo socodsiinaysaan war walboo daafaha caalamka ka dhacay ilaahay ajar xasanaada inka siiyo waxaa lala dagaalamay waa gaalo jabka noo muuqdana waa gaalo waxaa jabiyana waa muslimiin ilaahay baanu intaa u weydiinaa in uu intaa keliya uusan kusoo koobin caalamka oo dhan ilaahay inuu gacanta u geliyo gacanta mujaahidiinta insha allah waanu u gelaysaa mujaahidiinta waxaan kula dardaarmayaa in aysan dibdhicin aysan intaa kusoo koobin ilaahay subxaanahu watacaalana garab iyo gaashaan mar walba uu idin yahay ilaahay baad idinkuna garab ka dhiganaysaan ciddii ilaahay garab ka dhigatana kama waayeyso ilaahay subxaanahu watacaala intaa u barinaa insha allah wixii tabarteeda ahna waa naga helayaa insha allah ilaahay waxaan leeyahay cadowga jabay ee meel walba ku jaban آخر إيا أدنبو دليسين إن شاء الله بإذن الله الكريم فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
wagaagka munaasabad ka dhacday muasasada alxikma qaybteeda jilib ayaan soo wadnaa iyo qodobo kale laakiin iminka kusoo dhawaada sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka oo ka mid ahaa culimmadii nadwada diiniga ah ku qabtay magaalada saakow taasi oo looga hadlayay jawaasiista iyo khatartooda bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wabacd ikhwaanii wa ikhwatii fillaah mowduucan ku saabsan munaafiqiinta iyo nifaaqa iyo jawaasiista waa mowduuc u baahan in badan in lagu celceliyo sida jaasuusnimada waxay ka bilaabataa nifaaqu ka soo bilowdaa waa cudur xun oo dilaa ah aad iyo aad u xun qofka meesha uu ka galana waa qalbiga qalbiguu ka degaa waa cudur xun munaafiqnimadu dadka isku duuban buu kala tabiyaa dadka walaalaha quluubtooda isku fiican buu isku diraa nin inaag buu kala diraa khatartiisa meelaha ugu khatarsan laga dareemay waxaa ka mid ah nebi maxamed oo nool oo sala allahu alay wasalam kun ciidan a wata oo magaalada madiina duleedkeeda uga baxay ayaa munaafiqiintii waxay sameeyeen nebi maxamed oo nool ay ciidankiisa saddex meelood meel dhan soo goosteenay dib u soo ceshadeen balka warram khatarta ay leedahay munaafiqnimadu nifaaqa khatarta uu leeyahay walaalayaal munaafiqnimadu waxa weeyaan waxay sigeen nebi maxamed oo nool inay kow ka siiyaan oo haadaan ay ka tuuraan munaafiqiintii haddaad iska jiri lahayd oo dhahi lahayd waa kuwaa bannaanka jooga haddaad dhihi lahayd nama ahe mujtamac muslimkay ku dhex jiraan oo masaajidkay kugula tukanayaan oo sadaqada marka la qaybanayo qaybtooda ka bixinayaan oo jihaadkii haddii la aadahay furimahay wax ka aadayaan oo waxa weeyaan waa ka bulshadii bay qayb ka yihiin garkaasaa u weyn kutubta akhrisanayaan kaale erag allahu akbar haddii la yidhahdo, allahu akbar iyaga kaaga horeeba waanu kugu dhex jiraa wa maca daalika waa munaafiqiin waa sinfi marka aad iyo aad u liita oo muslimiinta een sida biyaha beerta marka lagu sii daayo geedaha taagtaagan biyuhu ay u dhex galaan ay ugu dhex dureeraan oo ilix ilaa xididadu ay u gaaraan xididka intay ka soo gudbaan ilaa iyo geedka dhuuxiisa ay u gaaraan sidaas oo kale ayuu nifaaq munaafiqiintu ay muslimiinta dhexdooda ku dhex yihiin ay ku dhex jiraan waxaa la yidhahdaa wuxuu ka dhigan yahay qofka munaafiqa fii daakhili lmuslimiin wuxuu ka dhigan yahay mithaalkiisa sida waxaan lagu magacaabo xar ama aan aaday bulumbulihay bartii bulumbuliy bulaanbuliyna waa maqlaya xarna kuwaa dhahaya haddii la weydiiyana kuwa kale inay soo baxaanaa dhici karta waa min fawaa'id iljihaad ay ka mid tahay mogta min fawaa'id iljihaad ay ka mid tahay nimaa ka sheekaynayo wuxuu yidhi jihaadkan fadliga la yaabka uu leeyahay waxaa ka mid ah buu yidhi arday baan wax barahay buu yidhi ardaydia intaasoo qabiil ka kooban buu yidhi ee meesha isugu yimid markaasaa aayatulkursi markii la fasiraya allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum ah laa ta'khuduu sinatun sina sina tafsiirkeedii ayaa la isweydiiyey buu yidhi markaasaa waxa ka soo baxday afjiidda waa dhinac raxweyn dhinac weeye gado dhinac kalaa looga hadlaya reer waqooyi iyagana dee waa waa ka sii tuureen kuwo kale gobollo dhexe ka yimaad marka waa fadliga jihaadka wey hala yaabin aan u soo noqonno mawduuceena baaraka allahu fiikum allah idin barakeey amiin dhahay marka waa bulunbulyahaas oo kale uu ka dhigan yahay waa cadow ka digtoonow baa la yidhi nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh daayib marka waa mufsidiin khatar ah waddanka iyo dadka iyo camalka iyo isku duubnaanta iyo khidadka la higsanaya waxaasoo dhan buu bulunbulyo ku yahay culimmada waxay sheegeen qur'aanka soddon ka mid ah waa suwar madani ah soddonkaas madaniga ah toddoba iyo toban suuradood oo ka mid ah oo soddonkaas ka mid ah waxay ka hadlayaan xaalaadka munaafiqiintaay ka hadlayaan sida ilahay xoog u saaray bal u fiirsa walaalyaal war iska jira war iska jira war iska jiraa laleey calaamaadkay leeyihin waa tun sheekha uu nooga hadla markay ulum- culimmada aruuriyeen waxay yidhahdeen saddex boqol iyo afartan aayadood oo qur-aanka ka mid ah kulli waxay ka hadlayaan annifaaq waalmunaafiquun munaafiqiintii mun- saddex boqol iyo lixdan aayadood waa qur-aan tara badan madax ma yahay masmaha walaale diinka yaga islaamku wax weeyaan wuxuu rabaa mujtamacan in uu ka badbaado cudurkaas khatarta oo dilaaga ah oo diinka iyo ummadda oo dhan halis ku ah oo ma arkaysaa ee maradkaas oo inuu faafayaba aan wax badan la dareemaynin walidaalika ibnulqayim aljawsiyati sheekhii caalimka ahaa kitaabkiisa la yidhahdo madaarij saalikiin wuxuu yidhi kaada alqur'aanu an yakuuna kulluhu fii sha'nihim qur'aankoo dhan boqol afar iyo tobanka suuradood wuxuu sigayba gebigiisa inuu munaafiqiin keligiisu ka hadlo awsan waxba kale ka hadlin ayuuba sigayba sababtuna waa maxay buu yidhi ibnuqayim likaratihim calaa dahri اlardi tirabadnaanta ya ay bulshada dhexdeeda ay munaafiqiintu ku badan yihiin oo fii ajwaafi اlqubuur dadkan dhulka saaran ma ahe qubuuraha naftooda way ku badan yihiin waa wax badan oo munaafiqiina dhintay haw waa ka buuxa dhowrkii qabri aad martaba koox dhan ayaa munaafiqiina nacuudu billahi min dalik dhulkii marka laga weyn maayo munaafiqiinta walidaalika salafku waxay dhaheen haddii mu'miniinta khullaska keliya hala reebo munaafiqiinta ha laga sooc la dhihi lahaa magaalada qofka mu'minka ah, khaaliska ah magaalada gudaheeda uu ku nool yahay waxaa dhici lahayd inuuba wehel la'aan soo ma jeedid bulsho uu weheshadaba waayo ayaa dhici lahayd soo ma dareemaysa arrinkaasaa dhici laha walidaalika siday uga digtoonaayeen salafkiiba u fiirsa walaalayaal saxaabigii leeyahay cimraan bin xusayn radi allahu canhu wuxuu yidhi nebiga sal alla alay slam wuxuu yidhi wuu dardaarmaya nebiga inna akhwafa maa akhaafu calaykum bacdii war waxaa gadaashay wax aan idinkaga baqo aan idinkaga baqdin badan yahay waxa weeyaan munaafiqun caliimu lisaan munaafiq oo codkar ah oo aftahan ah ya oo ummaddii oo dhan seexinaya sheekh manaawi markuu fasiraya wuxuu yidhi munaafiqa codkarka oo nebigu sheegaya waxa weeye kullu munaafiqin caliimi lisaan ay caalimun lilcilmi munطaliqu lisaani bihi laakinahu jaahilu lqalbi cilmiga saasuu u daadinaya qalbigiisana waa ka engegan yihi cilmiga jaahilu lqalbi walcamali faasid lcaqiida caqiidadiisu waa ah eber weeye muqirun linnaasi weeye bishaqaashiqihi wa tafaxusihi wa taqacurihi fi lkalaami ya sawmaynan arag hadda markay hadlayaan kuwan baarlamaanka ku jira iyo wasiiradooda iyo markay doodayaan saa wey kan wey hal aayad qaala allahu qaala rasuulu ka maqli maysid maanta o dhan saasaa u tiraahda ummaddii oo dhan buu sixiraya wuxuu ku sixiray afkiisa alo fiirsa walaale kuwa internetka ku jira miyaadan arag kuwa riwaayadaha jira miyaadan arag kuwa majaajilistiyaad miyaadan arag kullum waa kuu nebigu sheegaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh walidaalika imaamu bukhaari wuxuu weriyey taabiciga la yidhaahda ibna abi mulayka uu ka weriyey si tacliiq ah inuu yidhi ibna abi mulayka wuxuu yidhi adraktu alaaiina min asxaabi nabiy sal ly slam soddon saxaabada ka midaan soo gaaray buu yidhi kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi dhammaantoodii iyagoo waxay ka baqayaan nifaaq bay nin wali naftiisa uga baqaya nebigo nool baa qaar u yimid rasuulka ilaahay ow naftayada nifaaq markaan kula joogno wixii aan kaala kulannay markaan kaa tagno ma arkaysa waxbaa iska kaaya bedela ibnu abi mulayka wuxuu leeyahay soddon saxaabada ajillada waaweyneed baan soo gaaray dhammaantooda mid waliba wuxuu ka baqayaa munaafiqnimo yaa ka mida marka saxaabadaasi fatxubaariga markuu sheegaayo ibnu xajar asqalaani wuxuu leeyahay saxaabadaas uu soo gaaray ibnu abi mulayka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid a caaisha ka mid a maxay ka baqaysaa iyadoo toddobada sano ka hor ilaahay kasoo beri yeelay soo ma jeed ay waxay ka baqaysaa nifaaq walaasheeda asmaa waxay ka baqaysaa nifaaq ummu salama ya waxay ka baqaysaa nifaaq cabaadiladii afarta ahayd cabdullaahi ibnu mascuud cabdullahi ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cumar cabdullahi ibnu camar ibnu caas waxay ka baqayaan nifaaq abu hurayra oo taqaaniin wuxuu ka baqayaa nifaaq kulligooda waa dadkii wax ka maqlay kuwa uusan wax ka maqlinna sidaasoo kale way ka mid yihiin oo nifaaqa ka baqayo saxaabada ka mid a cali bin abi aalibaa ka mid a oo min alcasharati almubashariina ka mid ah biljanna wuxuu ka baqayaa naftiisa nifaaq sacdin abi waqaas baa ka mid ah nebiga abtigiisa ma ahayn ya ayaa wuxuu ka baqayaa nifaaq buu naftiisa kaga baqaya bal ka warram walaalayo zamanka aan noolnahay maanta iyagu hadday ahaayeen sanadkii nebi maxamed lan soo noolaa waxyigu ku soo degey oo uu ku qoyan yahay waxyiga ayay saas nifaaqnimo uga baqayaane annaga ka warrama maanta had ya ya sow ma mudna walaalayaal inaan aad iyo aad uga baqno allayle way tahay walidaalika ibnu xajar casqalaani markaa masalada ka hadlaya wuxuu yidhi nifaaq in laga baqaa waa mas'ale ijmaaci ah weeyaanba weliba ma arkaysaa oo ibnu abi mulayka saddon saxaabi uu ka sheegayo cid ku inkirtay lama arko waa ijmaac sukuuti ah marka walaalaya munaafiqiinta nifaaqa waa xaalkaasi waa culculus yahay bal hadda halkan ii joogto inis damboyne sida ma eesaabkay kiin lukooydone wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي maxkamadda puntland oo xukun ku riday siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan ayaan soo wadnaa iyo ducaad dowla loo soo gebagabeeyey laakiin iminka munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta mu'asasada waxbarashada alxidma magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay arday ka qalijebinaysay waxbarashada caafimaadka iyo kombyuutarka kuwaasi oo jawaa'is la siiyey marti kala duwan ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda waxaana ka mid ahaa weliga wilaayada islaamiga ah jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo halkaasi ka jeediyay hadal sidaan u dhacay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقيا بعد حمد الله وحان أمها النقيا مامل كمؤسسة الحكمة وحان كلا أمها النقيا معلمين كوحكدك مؤسسة قيبه ذاك الدول وحان كلا أمها النقيا بعد حمد الله أرضيدا قيبها كالدوان وحكبرت مؤسسة الحكمة maamulka guud ee maktabu tarbiya watacliim ee wilaayada jubbooyinka oo gacanta ku haya muasasadan iyo muasasaad kaleba ayagana waan u mahadnaqayaa marti sharafta culummada iyo odayaasha dhaqanka iyo gabdhaha iyo dhallinyaradaba intaba ee ka soo qayb gashay xafladanna waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo dadaalkii aada samaynaysaan intaas kadib waxaan isleeyahay maantay muasasada alxikma waxay ku tillaabsatay horumar aada iyo aada u ballaaran oo aan ka dareemayno waxa weeyaan qaabka ay wax ku socdaan waxbarashadu ay ku socoto iyo horumarka maalin walba ay muasasadu ku tillaabsanayso waxaan u malaynayaa xafladan waa midii afraad ama shanaad oo aan ka soo qayb galno oo arday ay ku qalin jebinayaan maantay waxaa halkan hadda loo fadhiyaa laba dufco qayb ka qalin jebisay xaasuubka ama kombyuutarka qayb kale oo ka takharujtay oo ka qalin jebisay qaybta caafimaadka horeyna waxaan u malaynayaa qaybta harqaanka ardaybaa ka qalin jebiyey qaybta dabkhiga ama maxaa la yidhahdaa jikinka ayagana gabdhaha ka takharujay hadda ka hor qaybo kalena waxaan u malaynayaa inay hadda ka takharujeen marka waxa weeyaan waa horumar aad iyo aada u ballaaran laba sano ayay furan tahay labadaas sano waxa weeyaan intaas oo difca ayay soo saartay waa wax la taaban karo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro juhdiga iyo dadaalka ay bixinayaan maamulka maktabu tarbiya watacliim iyo waxa weeye maamulka muasasada alxikma iyo maclimiinteedaba intaas kadib waxaan insha allahu tacaala aan ku soo koobayaa laba qadiyad inaan wax yar aan ka idhaahdo qaybta ardayda ka takharujtay xaasuubka ama kombyuutarka waa loo baahnaa waana horumar kombyuutarka waxa weeyaan waa aaladda hadda casriga ee la adeegsado maantay waxa weeyaan wax walba waxa wax lagu xisaabsado ama wax lagu qorto waxay noqotay kombyuutar qofaan kombyuutar aqoon xataa shaqo looma dhiibi karo waayihii hore qofka maxaa taqaanaa baa la odhan jiray oo maxaa la yidhaahdaa maadooyinku yaqaana markii la fiiriyo hadduu qoraalka uu garanayo waxa weye shaqo waa loo dhiibi jiray laakiin hadda shaqadaada waxa weeyaan wax walba waxaa laguu xirayahay kombyuutarka mataqaanaa baa lagu leeyahay kombyuutarka hadda waxa weeyaan dadka qaarkood waxay ka dhigteen uun maxaa la yidhaahdaa wax uun filimaan uun laga fiirsado oo maxaa la yidhaahdaa filimkii soo baxaaba laga fiirsado oo shaashad wax laga fiirsada ayay dadka qaarkood hadda ka dhigteen inta badanna waa iska wataan oo wax unbay ka fiirsadaan ma yaqaanaan mad madooba alla ku yaqaana inuu wax ka akhristo oo qoraal uu ka akhristo oo meel intuu dhag wax ku siiyo uu ka furo uu ka akhristo ama filim ku dhex jira inuu ka fiirsada mooye in badan dadku wax kama yaqaanaan waa un iska wataan kombyuutarada dad badan baa waxaa laga yaabaa waxa weeyaan war waxaan horta macallin ma u leedahay oo hadda ka hor ma soo baratay agarka dadka waxay ku leeyihiin maya saan u qujuqujaynayaan iska bartay saan u qujuqujaynayay oo hadba meelaan saas gacanta war wuxuu moobeel ma aha waa aalad waxa weeye cilmi iyo macrifo ayay u baahan tahay qujuqujaynna wax laguma barto hadhowta waxaa dhici kartaa in daatadii iyo wixii meesha ku jiro o dhan aad baabi'isid ama virus kaa cuno ama waxa weeyaan uu kaa gubtaba isagoo dhan wax walba marka waxaa loo baahan yahay in qofka uu barto alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu wuxuu ka horeeyaa qowlka iyo camalka marka shay walba haddaan la baran hadhowta waxa weeyaan dhibaatadiisa ayaad arki doontaa marka dadku ha barteen dadka hadda iska wata bahallada waxaan kula dardaarmayaa ha barteen macallimiin waxa weeyaan ha samaysteen alxikma ha yimaadeen dadka wax i bar ha la yidhaha ceeb ma aha adoo weyn haddaad kombyuutar hadaad u fariisatid ceeb ma aha ceeb ma aha waxaan ma aqaan haddaad tidhaahdid ceeb ma aha laakiin waxaa daran unu inaad iska wadatid oo si wax loo seefgaraya aadan garan karin waana waxa weeyaan waa cilmi lagu barto bilooyin ma ahee sannadaa lagu bartaa waa aalad casriya maanta heerka wax ku socdaan waxa weeyaan buuggaba in la dhaafaa ayay ku socotaa buuggaba in la iska daayo oo wax walba waxa weeyaan kombyuutar iyo wax lagu kala wax lagu kala habaysto kombyuutaradii say u socdeen u socdeen hadda waxay marayaan waxa weeyaan boorso yar ama buug bay hadda kusii dhow yihiin buug yar oo jeebka la gashan kara hadda sii noqonayaan si loo sii yareynayo loo sii yareynayo loo sii casriyeynayo marka dadku waa inay la jaan qaadaan caalamka maanta jira waa inaan waxa weeyaan qofku uusan iska noqon qof iska socda waxa weeye wax walboo socda waa inaad adiguna aad wax ka garanaysid marka taas waan ku baraarujinayaa ardayda waxaan kaloo rabaa caafimaadka caafimaadku waa muhim jiddan hadda meeshaan aan joogno ama wilaayaadka aan joogno waa looga baahan yahay dad caafimaad yaqaana caafimaadku waxa weeyaan waa udubdhexaadka nolosha meelaan caafimaad ka jirin oo maxaa la yidhahda isbitaalla iyo farmashiyaal iyo dad caafimaad ka yaqaana aysan joogin waa meelaan nolol ka jirin waxaa la rabaa in ardayda hadda maanta qalin jibisay tadawuc inay ku shaqeeyaan hadda ka hor baan waxaan xasuustaa baabuur baa shil nala galay isbitaal madiina nala geeyey dadka shaqaynaya oo wax duraya oo ordaya kulli waxaa la yidhi waa ardayda jaamacadda oo kuwan yaa mushaar siiye wax mushaar siiye malaha la yidhi waa tan oo mutadawicin baraadkii ku shaqaynayaana waxa weeyaan ayagaaba baryo ah fayl bay ku jiraan hadba jaamacad baa waxay leedahay aniga maxaa maxaa la yidhaahdaa bishaas fursad ardada ha la ii siiyo ha ii baraati garaysteen waxa ay soo barteen annaguna waxaan rabnaa waxa aan baranno inaan guryaha la fadhiisanno war waxa weeyaan isbitaalka caamkaa iyo wilaayada ka shaqeeya isbitaalladan khaaskaa ka shaqeeya nadaafadda iyo waxa weeye faydhoorka ka shaqeeya shaqooyin badan baad waxa weeyaan ololaha nadaafadda xataa ka qayb qaata hadda waxaa ii sheegayeen maamulka degmada ololo nadaafadeed baa soo socday yidhaahdeen roobkii waxa weeyaan wax badan buu reebay marka ololaha nadaafadda ha laga qayb qaato maxaa yeelay waa caafimaadka waxa waxa ugu horeeya waxa weeyaan in lala dagaalamo nadaafad xumada weeyaan marka gabdhaha iyo wiilasha iyo intaba waxaan ka rabnaa annagu inay shaqeeyaan oo muslimiinta loo shaqeeyo oo dadka muslimiinta waxa weeyaan laga qayb qaato waxa weeyaan caafimaadkooda sidii loo hagaajin lahaa qadiyadda caafimaadka waxaan rabaa qadiyad yar oo soo kordhay oo digniina inaan bixiyo waxaa soo kordhay waayahan aan dareemaynaa ka maamul ahaan cudurrada khatartaa ee dalka la doonayo in lagu faafiyo inay soo galeen kiisas badan baan qabannay cudurradaasi waxaa ugu horeeya cudurka aidiska khatar badan baa jirta in runta la isku sheegana waa laga maarmaan dalalka hadda annaga dariska nala ah waa waa dalal dagaal aan ku wada jirno haddana maca daalika dhan walba inay ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed ay ka baabi'aana doonaya hadday khamre ay noqon lahayd hadday daroogo kalo qaad ay noqon lahayd kenya iyo jabuuti iyo maxaa la yidhaahdaa etoobiya waa wadamada la daalan dhacaya udur cudurka aidiska wadamada kale ee hadda ciidamadooda dalka ay joogaan oo cadowga dagaalamaya sida uganda iyo burundi iyo waaba baabi'iyaba dalkoodaba cudurro kaloo hadda laga sheegay iboola iyo waxyaabo kale kuwaasi haddee maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waaba ayagu xaalkooda cadi maaha laakiin cudurka annagu aan aragnay ee aan daraynay in la doonayo in ummadda muslimkaa ee soomaaliyeed lagu baabi'iyo waa cudurka aidiska muqdishosaas aad maqasheen waxa weeyaan gabdho lagu duray cirbado waa la sheegayey ciidamadooda way faafiyaan isbitaalladooday ku faafiyaan magaalada hadda noo dhow kismaayo maalin dhoweeto warbixin laga soo diyaariyey waxaa la sheegay cudurkaas dad badan inay u dhimanayaan oo khatar ay ku jiraan waxaan qabannay ka wilaaye ahaan ilaa iyo waxaan xasuustaa toban kiis oo aidhisa waan qaban degmada jilib keliya afar kiis oo aidhisaan ku qaban dad u dhintayna way jiraan oo rag iyo dumar baa iskugu jira kuwa naga cararay oo markay ay maqleen in loo yeeray kismaayo galayna way jiraan jamaama hadda naag intaasoo nin guursatay kiiskana laga helay waa loo yeeray markii loo yeeray ay dareenteena way carartay kismaayay gashay kuwa hadda saldhigga ku xirnaa oo cudurkaas ayagoo aroos geli raba habeenkaas ay gabadhu aroos ayagoo la geli raba ayaana loo sheegaan lasoo qabtay gabadhiina meel fariisaa la yidhi waxa weeyaan intaas oo meelood baan marsiinay waan ka helnay cudurka aidiska gabadhiina waxaan idhi cagaha wax ka day war maxaad iga rabtaan arooskayga u baabi'iseen haa wallaahi anaa la fadhiistay adeen aroos lagaama burburine aidis baa lagugu tallaali lahaaye nabadgelyo orod gurigaga aad baan cabbaar dhan bay waxa weeye dhulka madaxa ku fororinaysa iyo mujaahidiinta u ducaynaysa khatar taasaa jirta dadkii waxaan rabnaa marka isbitaalladoo dhan annaga waan u dignay cid allaalay ciddii aan cudurkaas aan ku aragno annagu waan qabanaynay waxaanan u diraynay meelaha lagu daweeyo wajazaakum allahu khayra wabillahi tawfiiq shahaadooyinka ayay qaadanayeen ardaydan dhammaysatay waxbarashada oo hablo ahaa kuwaasi oo aad ugu faraxsanaa heerka ay ka gaareen waxbarashada sidoo kale goobta waxaa lagu soo bandhigay majalad ku baxaysa luqadda carabiga oo ay soo saartay mu'asasada alxikma waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo culumaa udiin munaasabadda kalimaad ka soo jeediya xafladan qiimiga badan ee labada qaybood ka kooban qaybna ay laga qalinjabinayo macnaha xaasuubka ama aaladda kombyuutarka arda ay ka qalinjabinayaan qaybna ay ka qalinjabinayaan caafimaadka iyo barashadiisa waa wax qiimi badan weeye walaalayaal ardada macnaha labada qaybood hadda fadhida waxaan leenahay haniyan macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiinna ha ku ballaariyo labada macnaha qaybood oo la bartay oo ay ardadu hadda ay fadhido waayo labaduba waa laba aweeshay oo aad iyo aad aan ugu baahannahay caalamkana waxyaabaha hadda waxa weeye aadka iyo aadka loo xiiseeya ka mid ah guud ahaan mujaahidiinta umaradanada mujaahidiinta iyo wiilasha ku jira safka cadowga ku hortaagan oo ribaadka ku jiro waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo si khaasa ugu mahad celinaynaa walaayadeenna jubbooyinka oo ugu horeeyo waaligeenna sheekh maxamed abucabdalla oo aan oga barannay sida haddaba laga sheekaynhayay waxqabad ballaaran oo aan qarsoomayn oo dhan walba leh horumarinta bulshada hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay muxuu ahaaye horumarinta beeraha iyo wax walba
walaalayaal ilaahay baa mahadsan ilaahay isugu keen keenay xafladan qiimaha qabadan oo qurxoon oo dadkii jilib ku noolaa dhallinyaradii gabdhihii ardaydii maamulka islaamiga odayaashii dhaqamada kulli isugu yimaadeen culummadii ilaahay ayaa ku mahadsan arrintaasna ma ay dhacdeen haddaan wiilal rabaadkeenoo kugu jirin oo dhiigga gaalada iyo riddada la daadinayn nabad iyo wanaag iyo sharaftan dhiibnacadan lama heleen ilaahay intaana makeniyey baa ku mahadsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي lix iyo toban arday ducaad ahaa oo dowlad diini ah loogu soo gabagabeeyey shabeellaha hoose ayaa waxa ay soo bandhigeen kelimaad kala duwan oo ay kaga hadleen dhinacyo kala duwan sida fadliga waxbarashada in macruufka la isfaro munkarka la reebo iyo khudbado ka hadlaya jihaadka ardaydan oo lix iyo tobanka ahaa waxa ay ka soo baxeen oo ay dhammaysteen machadka shariif cabdinuur raximahullah kaasi oo dufcadii saddexaad la soo gabagabeeyey waa kuwan qaar ka mid ardayda الحمد لله الذي أهدر الحق وأناره وأمحق الباطل وأباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأحذركم كما أحذر نفسي عن عصيانه ومخالفة أمره أيها المستمعون الكرام أردت أن ألغي في مسامعكم في هذه الثواني القليلة بعنوان فضل العلم وأهله لقد رفع الله ورسوله شأن العلم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما ورفع شأن العلماء قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليسلون على معلم ناس الخير أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وقال أيضا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أخرجه مسلم وقال أيلا إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخرجه أبو داود والترمذي وغيرها من النصوص الدالة على فضل العلم وأهله ولا تنال العلم براحة الجسد بل بالكد والتعب والنسب وقال أبو الطيب الشاعر رحمه الله بقدر الكد تكتسب المعالي فمن ض- فمن طلب العلا سهر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي ورغم التهديدات الأمنية لم تمنع من أم- من أمرائنا وقيادتنا حفظهم الله أن يعطونا قسطا من تعليم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لتكون زادا لنا في خلم هذه الأمواج المتلاطمة والشبهات المتلاحقة التي تبثها من أعمى الله بصيرتهم أعني علماء السوء ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا لأن غاية العلم العمل به وأن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيل الرحمن بال- بالسنان واللسان لأنه فلا بد من الكتاب الهادي وسيف الناصر وكفى بربك هاديا ونصيرا الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد يقول المولى جل وعلا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل امتثالا بهذه النصوص القيمة نود أن نرسل هنا رسالة شكر وتقدير إلى القياد إلى أين إلى المسؤولين وكل من ساهم من استمرار بهذه المواصلة هذه المهمة إلى الختام حتى الختام فيا أيها المستمعون ومما يسر بنا أن نتذكر في هذه الساعة الميمونة بنعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تحصر بالعد والحساب ونسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله وله الفضل والثناء الحسن ونسأله أن يبارك الجهود ويوصل المقصود ونشكره بأن جعلنا مسلمين موحدين مجاهدين في سبيله ويثبتنا على الإسلام ودرب الجهاد حتى الممات ونشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى كل من ساهم من استمرار هذه الدورة المهمة هذه الدورة المهمة المبارك حتى وصلنا في الختام من ولاية الشمال السفلى وقيادة المجاهدين في شرق إفريقيا وعلى رأسهم ومقدمهم أبي عبيدة حفظه الله تعالى ورعاه الرافع راية التوحيد والناكس علم التنديد والفالق رؤوس الإلحاد حفظهم الله تعالى أن يثبتهم على الحق ويرزقهم الإخلاص والقبول وكما لا ننسى أن نرسل رسالة شكر واحترام إلى أين؟ إلى أمير تنظيم قاعدة الجهاد أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله تعالى الذي جعله الله رمزا للثبات في هذا العصر ولم يأل بإرسال توجيهاته وإرشاداته إلينا ونقول له نحن على الدرب ماضون وعلى العهد موفون ونسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari puntland waxa ay maanta xukuno isugu jira xabsi iyo ganaxba ku riday muuse cali jaamac iyo odayaal kale oo in muddo ah ku xirnaa magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaasi oo puntland ay ku eedaysay in ay wadeen oo ay ku howlanaayeen abaabulo ka dhan ah puntland siyaasiga lagu magacaabo muuse cali jaamac nabadoon cabdulaahi yuusuf buuxi iyo nabadoon cawad aadan maxamed ayaa lagu xukumay xabsi saddex bilood ah iyo lacag gaaraysa min shan boqol oo dollar sidoo kale laba sano oo xabsi ah iyo lacag gaaraysa kun doolar waxaa lagu riday oo lagu xukumay nabadoon cabdicasiis baydhabo iyo nabadoon maxamuud aadan rooble guddoomiyaha maxkamadda ayaana xukunkaasi riday maxamed aadan rooble maxkamaddu waxay ku hashay warar been abuula aflagaado mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ilhaameyn madaxweynihii hore ee dowladda puntland kicin dadweyne iyo abaabulid burburka dowladda puntland caburin bulshada kicin in la caburiyo bulshada aflagaado laamaha ammaanka ee dowladda hanjabaad iyo ubareerid xoogag hubaysan in la keeni doono la samaysan doono sidoo kale cabdicasiis baydhabo axmed waxaa lagu helay kaasoo rooble aadan maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis axmed baydhabo baydhabo axmed waxaa lagu helay aflagaado mas-uuliyiinta sarsare dowladda ilhaameyn madaxweynihii hore ee dowladda kicin dadweynaha abaabulid caburin iyo bulsh iyo bulsho kicin aflagaadeyn laamaha ammaanka ee dowladda hanjabaad iyo ubareerid xoogag hubaysan in la samaysan doono maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhabo axmed waxa ay waafaqsan yihiin qodobada saddex boqol labaatan iyo labo iyo saddex boqol labaatan iyo siddeed sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay muuse cali jaamac cabdilaahi yuusuf buuxe iyo cawad ceel maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka laba boqol labaatan iyo sideed saddex boqol labaatan iyo siddeed oo dhigaya saddex bilood oo lix bilood oo xarig ah waxay uga soo qaaday saddex bilood oo xariga halka saddex biloodna ay uga bedashay ganaax shan boqol oo dollara maxkamaddu waxay ku xukuntay saddex boqol oo dollar shan boqol oo dollar iyo saddex bilood oo xarig maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhabo axmed si waafaqsan qodobada saddex boqol labaatan iyo labo saddex boqol labaatan iyo siddeed waxay qodobka hore ee saddex boqol labaatan iyo labo uga soo qaaday laba sanoo xariga halka qodobka saddex boqol labaatan iyo siddeedna ay uga soo qaaday جناح كون دولار
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
guud ahaan dhegeystayaal barnamijka dhuxan caawa naga intaa barnaamijka la mid a intaynu ku kulmi doonno fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي